bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta maalinta jimcaha ah labada duhurnimo aad ka dhagaysataan idaacadda himilo rogaal cinintiisana aad maqashaan xilligan oo kale barnaamijka haweenkeenna waxaan kusoo qaadanaa mowduucan isleenahay waxa uu ka hadlayaa haweenkeenna soomaaliyeed toddobaadkanna waxaad ku maqli doontaan oo markii la fiiriyo gabadha markay caafimaad soo barato waxa ay soo baratay iyo tayadeeda iyo inay bulshada kasoo muuqato waa waxaan isku dhigmin oon isku dhoweyn waa waraysi ku saabsan kubadashada hablaha kuliyadda caafimaadka dhammaadka barnaamijkana waxaad maqli doontaan hablaha soomaaliyeed baa u hibeeyey sharaf hormuudkii quruxda iyo uguwa wada haldhaa uguwa wada haldhaa ee uguwa wada haldhaa uguwa wada haldhaa
anigoo hanaa maxamed maxamuud ayaa idiin tabin doona farsamadu waa qaalid xuseen sheekh abubakar mar kale iyo barnaamijka haweenkeenna waxbarashadu waa wadiiqada keliya ee lagu gaaro horumar iyo barwaaqo waana waxa ay ku kala tageen bulshooyinka caalamka dalkeenna uu haweenku ahaa muddo kuwa ku eg aqalada iyo howsha guriga taasoo sabab u ahayd aragtida gaar ahaaneed oo laga qabay waxbarashada gabdhaha oo ah in aysan lahayn tacliin meel gaarta balse ay ku eg tahay jikada ayaa aqoon-yahano ka duulaya aragtidaasi taban waxa ay sameeyeen wacyigelino looga hortegaya aragtida ah in aan wax la barin gabdhaha oo ah tiirdhaxaadka bulshada gabdhuhu waxa ay si aan xawli ahayn uga soo muuqanayeen goobaha waxbarashada sannadbakan ka dambeeya inkastoo xilligan tirada waxbarata ay aad uga duwan tahay sannado ka hor intii waxbaranaysay heerarka waxbarasho oo gabdhuhu midba xilli u bilaabata ayaa haddana marka ay gaaraan waxbarashada jaamacadda waxa ay inta ugu badani bartaan caafimaadka qeybihiisa kala duwan marka loo eego kuliyadaha kale ee waxbarashada aad ayay uga badan yihiin haddaba maxaa dhaliyey in gabdhuhu ku bataan barashada caafimaadka qaybihiisa kala duwan maxayse ku doortaan hablaha raba inay bartaan caafimaadka weydiimahaas iyo kuwo kale ayaan hordhignay doctoreysa idri doctoreysa nasre iyo doctoreysa maryama oo bartay kuliyadda caafimaadka toddobaadkan ayayna marti igu yihiin barnaamijka haweenkeenna intii inala socotay toddobaadkii hore waxay soo maqleen waraysigeenna qaybtiisii koowaad haatanna waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad ee waraysigeenna markaad eegto hablaha barta caafimaadka iyo siday u shaqeeyaan xaddi ahaan maxay kala joogaan iyo weliba tayadaba waxaan ku horeynayaa nasr horta gabdhaheena badanaa way kasoo muuqdaan dhinaca caafimaadka marka laga hadlaayo waxaa arkaysaa gabdho badan oo caafimaad bartay oo haddana shaqala-aan heyso iyagoo shaqala-aan heyso waxay sameeyaan guryahooda xaafadahooda dadka ka caawiyaan waxaa arkaysaa ayadoo gabadhii la dhahayo waxay baratay caafimaad guriga joogtaa haddana si aan la dareemeynin ee wax ugu heysaa bulshadeeda waxay sameyn karaan oo kaleeto wixii emergency oo kaleeto inuu guri loogu keeno ku xaliso ayadoona dhehaynin aniga maanta qofkaas shaqa mahaysti wax kuma soo shaqeynin waxaa laga yaabaa si taburucaad xataa inay wax ugu qabato waxaa laga yaabaa xataa inay iyadoona awood u lahayn alaab iyo wax badan inay qofka meel dhexe soo gaarsiiso kadib ay usoo dirta isbitaalada sababta ayadaa kaga aqoon badan waxaa dhihi lahay aniga mustabaha marka la fiirinayo gabdhaha caafimaadka barta iyo tayadooda tayadooda aaday u sareysaa because of waxay hayaan howl adag iyadoo ah hooyo iyadoo ah wax walba iyadoo meel kasta laga rabo ee haddana waxay wax u qabanayaan caafimaadkoodii ayagoona shaqahaysanin ee waxay u taagan yihiin mar walba inay wax qabtaan
run ahaantii fikirka abaaye ee doctoresa nasra ee qabto waa fikir ka duwanaa qabaa oo markii la fiiriyay gabadha markay caafimaad soo barato waxa ay soo baratay iyo tayadeeda iyo inay bulshada kasoo muuqato waa waxaan isku dhigmin oon isku dhoweyn tusaale ahaan boqol arday oo kalea waxay ahayd galaas kasoo baxaayo hal galaas gabdhaha inay konton camal yihiin kasoo qaad oo sanadkan way bateen gabdhaha inay waxbartaan markii la dhaho shaqo ama maxay ahayd kasoo muuqanaanta ee kasoo muuqanayaan ama yani aqoonta ay soo barteen aaday u liidataa oo waxaa u maleysaa gabdhaha waxyaabo kale inay ku mashquulsan yihiin soo adi waxaa la rabaa marka maanta yani bulshada soo geshid oo aad soo dhameysid in aad ku fikirtid qof dhigaaga oo kale ah aa maxay ahayd bulshada kusoo biiray so maxaa kaga duwanaan kartaa oo qofkaaseeta kaga hormari kartaa inaad sii raadisid laakiin ma ahan dad dhankaas u firfircoon gabdhaha badankooda oo waxay ku mashquulsan yihiin een, in labis iyo mashqu- een, maxay ahayd make up iyo maanta dhan maxay ahayd waxyaabaha yaryarka eh oo lisdhahayo uselesska ah inay ku mashquulsan yihiin Een, taasna waxaa waay ilaahay qur-aankiisa mar walba wuxuu ku sheegay mar walba dhanka wanaaga in oo dadka ay ku yaryihiin ama dhanka horumarka markii la dhahone dadka ay ku yaryihiin qima markii la dhaha waa meel sare meesha sare mar walbo dad dhifa gaarayaan dadkaas dhifka waxay ku gaarayaanna wax kale ma ahan oo waxaa waay juhdi badan iyo dadaal badan inay ku gaaraan soo haddii dadka dhan ay wada dadaali lahaayeen weesha kasoo muuqan lahaayeen fikirkaasna gabdhaha bis keliya ma saameynayo oo wiilal badan oo ayagana sidaasoo kale ahna way jiraan oo ayagaba aan soo muuqanin oo gabdhaha bisu gaar u yahay lama dhihi karo marka intaasa ku darsan lahaa waa tahay doctores nasra maxaad ku daraysaa tores idil ee, fikirkeeda wax- wax ka duwanaa qabaa gabdhaha markii laga hadlaayo tayadooda caafimaad keliya xataa maahan xataa mustawaha waxbarashada markii la joogo sanadadii dambe gabdhaha kasoo muuqdo waxaa arkaysaa wiilasha walcagsi gabdhaha gabadh ayadoo meeg up marsanayso oo labisanaysa haddana meel kasoo baxda walcagsi ee, wiilasha wiilasha ah waxaa dhihi karaa meel badan ay ku mashquulsan yihiin iyo ciyaaro iyo waxaa arkaysaa marka laisku imaado ee, kuliyadii kale marka la imaado inay ka sheekeeyaan cayaaraha inay ka sheekeeyaan ee, inay iskula imaadaan siyaasad inay ka hadlaan run ahaantii arday dhaktar dhakhtarnimo socda inuu siyaasad ka hadlo oo ku isku mashquuliya ma ahan waxaa arkaysaa darajooyinka imtixaanaadka ay galayaan wiilasha iyo gabdhaha inay ka badan yihiin gabdhaha inay ka badan yihiin marka ani ma ma dhahayi gabdhaha waxaa heesato tayo xumo tayo- tayadooda way sareysaa gabdhaha laakiin waxay u baahan yihiin in la caabiyo la bushgareeyo wix- bulshada marka laga hadlaya qofka markay garaajuweete tahay waxay rabtaa garab badanay u baahan tahay runaad sida ognaha magaalada g- wax walba garab ay noqdeen gabadha haddii wax soo barato ayna haysanin facilities haddii haysanin wegabay waa la arkaayo isheeg ee, tayadeedii laakiin haddii facility haysato waxaa huwaa inay wiilasha ka tayo badan yihiin gabdhaha ma ahan gabdhaha inay xigsanayo laakiin wixii la arkay isbedelka dhacay waxay ahayd wiilasha iyo gabdhaha marka la arko mustawooda inay gabdhaha badanyihiin tusaale ahaanta gabadh way soo qalanjibisay shaqo meela ka bilaawdo ma haysato economicaly lacag uma haysato inay meel ee ayada u qaas ah ee furato marka waxay doorbidaysaa inay dhahdo shaqo mahaysti inay guriga joogto ee walacagsi haddana ee dadka wax u qabata ayadoo gurigeeda joogto wiilkii ma arkaysid inuu dhaqaaqadee shaqalaan ku dhacdo dee garab la-aan ku dhacdo waxaa laga yaabaa inuu xanaaqo haddoo rabo ganacsi meel iyo waxaa loo dirsan inuu iska galo markii la joogo dhinaca waxbarashadan gabdhaha ku fiican sidaas aaminsan Eh, waa tahay waa mahadsantahay eh, nasra Eh, eh, maryama waan aragnay fikradaha eh, doctores idil iyo sidoo kale nasra bal adiga taada waxaa ku raacsanahay fikradda doctores nasra ee horta gabdhaha soomaaliyeed marka laga hadlaayo waa gabdho firfircoon himo sare leh ee, sidoo kale ee, goobaha waxbarashada marka la joogo iyo goobaha shaqada marka la joogo mar waliba ee, waxa ay leeyihiin himo sare wayna ka sareeyaan marka loo fiirinayo ragga sare karti ahaan iyo dadaal iyo daacadnimo marka la muujinayo marka loo hadlaayo labada xaaladood Ee, goobaha waxbarashada marka aad joogno horta ee, waqtiyadii hore fursado waxbarasho oo fiican ama shaqo ma aysan heli jirin laakiin hadda waxaa muuqato goobaha waxbarashada marka la joogo in gabdhaha ay ka horeeyaan wiilasha Ee, way jiraan wiilal dadaalaya ee, mana inkareyno midaas Ee, gabdho way jiraan oo sida ay idil sheegaysay make up iyo outgoing iyo waxaas dhan ku mashquulsan laakiin haddana waxaa jiro waayaha dambe gabdho ku dadaalaya inay waxbartaan mujtamacooda kasoo dhex muuqdaan ee bulshadooda wax u qabtaan ee mushkilad ayaa jirta ee mujtamaceena soomaaliyeed marka aan ka hadleyno ma ahan mujtamac horta badanaa dhiirigeliya haweenka ee mar waliba ragga soomaaliyeed ayaa la dhiirigeliyaa horumarkooda la sheeg sheegaa ee horumarka haweenka iyo dadaalkooda iyo juhdigooda badanaa lama sheeg sheego ee teeda kale haweenka soomaaliyeed waxaa loogu baahan yahay inay iyaga garab issiiyaan ay istaageeraan ee sida ay ragga soomaaliyeed suubiyaan ee marka ani waxaas leeyahay ee fursada yaraanta shaqa sha- ee fursada fursadaha shaqo ee yar ee ka jira dalka keliya saameynayso in tayada iyo gabdhaha wax soo baratay inay hoos u dhacdo laakiin mar waliba gabdhaha soomaaliyeed waxay hiigsanayaan hamigoodana yahay ee meelaha ay ka shaqeeyaan meelo ka sareeya inay gaaraan ee mujtamacana waxaa laga rabaa inay ku dhiirageliyaan gabdhaha waxbartay horumarka waa kala fikra duwan tihiin marka loo eego inkastoo isku dhan aad tihiin adiga iyo nasro haddana waad ka duwan tihiin ee doctores idil hadda waxaa aada u badan ama soo badanayaba ee, marka loo eego goobaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay een, goobaha caafimaadka oo markaad magaalada aad eegto ee, waxaa loolan badan ku jira goobaha caafimaad ee, maadaama hadda ay badanayaan ee, goobihii caafimaadka oo ay ka fursado badan yihiin kuwa caafimaadka bartay kuwa kale ee kuliyaadka kale maxay usoo muuqan la-yihiin marka maadaama hadda aa- aad ka dhawaajiseen aad isku fikrad tihiin een, haddiiba yihiinba kuwa ka firfircoon ee, dhanka wiilasha islamarkaana aad aaminsan tihiin in ay yihiin kuwa markaa ee, aada u firfircoon Ee, nasra ayaan ka horeynaya sadex waa taas way jirtaa horta ee, loolanka wuxuu ku badan yahay ganacsiga uu noqdoba caafimaadkii nin ganacsade oo suuqa bakaar intaasoo baqaar ku laha wuxuu furanaa isbitaal korna wuu ka- wuu ku ogaanaa horta waxa waab iskaga jeedaabo jawaabta saxda eh, waxaa waay gabadhi economically uma dhisno muu haysato dhaqaalo ee maanta meeshaas ay ku abuurto xataa ninkaas ganacsadaha oo meeshaas abuurayo ma ahan keligiis waxaa la abuuraya dhowr ganacsate dhowr dhaqaatiir ah waxay ku darsanayso commission lacag ay ku darsanayaan gabadhi cilmigii waa u leedahay aqoontina waa u leedahay xataa waxaa jirto eh, ma badno laakiin gabdho ayagana sidaas camal clinic u bilaabay oo dhowr cliniga jirto is- oo la yaqaano magaalada oo gabdho leeyihiin oo maamulaan laakiin sida sababta saxda ah waxay tahay economical ahaan ma jirto shaqadooda marka la fiiriyo goobaha caafimaadka gabdhaha way u- eh, sidoo kaleeto haddii aan is- indhatireynin way u badan yihiin gabdho dhaqaatiir ah Waa b- eh, gab- wiilasha iyo gabdhaha marka la fiiriyo kalama lambar badno kalama lambar badno Een, waxaa jirto dadka qaar inay dhahaan gabdhaha iyadoo dhaqtarada neersan u shaqeynaya waa loo baahan yahay neersan u shaqeyso waa loo baahan yahay neersinka u- dhaqtarnimada waxayba ka bilaabataa binaa neersin u shaqeysid so because of maanta haddii aad tagtid meel oona dhaq- neersan joogin gobol u baaxdid ee, go- yaa cirbad kuu duraya haddaan cirbad duri karin dhaqtara ahay ee, waxyaabihii facilityga basiga ahay nersinka wuxuu yahay basic in la qabto in eh, cunugii cateterization oo kaleeto loo sameeyo in loo sameeyo kaleeto ee, maxaa la dhahaa kano lagu xiro in cirbad lagu xiro shaqada nersinka shaqadaas waaye maahan gabdhaha dhaqaatiirta inay ka faanaan shaqadaas waa inay basic lefkaas levelkaas kasoo bilaabaan markay basic levelkaas ka bilaabaan kadib ee dhaqtarnimadoodana tayo yeelanee qof dhisan waayebo markaa dhaqaatiirta arti waxay dadka mar walba ku kowaabiyaan soo bilaabay dhahayaan nersinka tag impatientiska impatientiska waxaaba bukaanada meesha jiifaan daawad yaa lagu siinaa wixii laga bedelayo ogaane mlka kaadida oo laga qaadayo kala ogaane haddaan ogeyn dhaqtar ma tihid waay so marka ani gabdhaha ee, shaqada waxaa u diidaya inay fikirkaas oo ku jiraan gabdho badan ool hadda haddii idin la weydiiyo haddii toores marin la weydiiyo toores idin la weydiiyo dhammaantood waxaa waa inay dhahayaan waa u baahanahay inaad dhisto meel cliniga aanu u madax banaanahay laakiin maxaa ka hortaagan economical economical iyo u dhisinaya mee gabdhaha hamigood aad u sareeya doctoresa ee, maryamo oo fikraddaas kula qabtay ayaa rabaa isla su-aashaas ay waxay ku dari karto ee, ugu horeyn si aa adi aa u shaqaysid ama mujtamaca aa uga soo muuqatid mar waliba waxaa u baahan tahay sabort oo hanti ah inaa haysatid si aa xarun caafimaad aa u samaysatid ugu yaraan qalab caafimaad aa u keensatid waxyaabo badanaa u baahan tahay keliya uma baahnid aqoon ee waxaa loo baahan yahay mar waliba inuu qofka haysto financial support inuu haysto waaye teeda kale isbitaallo waaweyn oo caan ah dalkeena way ku yaalaan isbitaalladaasna waxaa dhistay waa ganacsado soomaaliyeed ma ahan dhaqaatiir soomaaliyeed sida ay ugu badan yihiin isbitaalladaas dhisanna sida aad ka warhaysaan kama shaqeeyaan dhaqaatiir rag oo soomaaliyeed kama shaqeeyaan waxa joogaan waa dhaqaatiir ajaanib ah oo wadamada carabta ugu badan ha ka imaadaane Ee, gabdhaha soomaaliyeed haddii la siiyo fursadaas oo shaqooyinkaas loo abuuro goobo ay ka shaqeeyaan ay helaan mar waliba waxaa aaminsanahay inay kasoo muuqanayaan aysan ka liidanin ragga soomaaliyeed Ee, hadda waa laga wada siman yahay ayay ila tahay ragga iyo dumarka soomaaliyeed ee ma jira dhaktar soomaaliyeed ee, oo hadda em, famous ah sida ugu badan ee, haddii adi mar waliba ee, gabdhaheena saboort la siiyo mujtamaca ha ahaadaan si ee, lacagna haddii ay helaan ee, waxaa aaminsanahay mar waliba inay kasoo muuqanayaan fildigaas ay soo barteen ee caafimaadka ah Ee, waa tahay aad baad u mahadsantihiin ee, ugu dambeyn sidee ayaa laysugu miisaami karaa aqoonta gabdhaha iyo heerkooda shaqo doctores idil een waxaa laiskugu miisaami karaa kow in gabadha ay noqoto gabar firfircoon oo flexible eh dhan walbo macnaha u diyaarsan in ay wax walba qabato dadaasho in- qodobka labaadna waxaa waaye een dadka shaqada maxay ahaatee haayo oo shaqada bixiyo in ay simaan gabdhaha iyo wiilasha aysan kala door bidin labadoodaba labadaas dhan in marka wacyigelin laga sameeyo laga sameeyo dhanka shaqooyinka waa tahay doctoresa maryama ayaan aragtideeda iyadana doonaynaa inay nala wadaagto qofka aqoonta uu leeyahay horta waxaa lagu ogaan karaa marka ugu horeysa in fursad la siiyo Ee, marka ani waxaa qabaa in fursad loo abuuro loo siman yahay ragga iyo dumarka soomaaliyeed sidoo kale in mujtamaceena lagu baraarujiyo in haweenka soomaaliyeed ay yihiin haween u diyaarsan waxbartay waxna u qaban kara waxna ka bedeli kara horumarka caafimaadka dalkeena soomaaliyeed sidaasaan aaminsan Eh, waa tahay eh, doctoresa nasra Ta- een, marka la miisaamayo iyo shaqada marka shaqada heerarka lagu siinayo qofka sh- loo shaqeynayo ay ku xirantahay iyo meesha laga shaqeynayo heerarka oo shaqada Een, gabdhaheena waa inay horta horeeto sidii shaqo iyo fursad ay u helaan laga helaa ayaga activity fiican aqoon fiican ee la imaadaan Een, dadka shaqada bixinayana waa ina ayaga eh, u kala eh, sa- saarin gabar iyo wiil waaye iyo gabadhan hadhow wax kama soo baxeyso ee u fiiriyaan kartida gabdhaha Ee, waxaa ku wacyigelin lahay in la sameeyo daacadnimo in laga qaado ee, badanaa waxay sameeyaan ee, marka qeybaha laga shaqeeyo exam iyo waxaas ay ku kala qaadaan iyo darajada qofka uu wato waxaa laga yaabaa examskaas inay kusoo baxaan gabdhihii oo haddana tu wiilal meesha loo qaato marka waxaa ku tali lahay meelaha shaqada inay ee, alakacabsi iyo cadaalad loo qaato oo marka gabdho badan oo waxaa jira karti iyo leh ee, activity fiican oo haddana shaqa la-aan la fadhiso Saas ah.
taladiina ku aadan si guud ahaaneed ee gabdhaha bartay ee caafimaadka talada aad u jeedin lahaydeen gabdhaha kuwa shaqeeya ama shaqooyinka hoose ka shaqeeya iyo kuwa guryaha fadhiya iyo kuwa markaa ee aan shaqaynin intaba
Een, waxaan kula talin lahaa gabar walba soomaaliyeed oo maxay ahayd jecel amaba ku guda jirto een, kuliyadaha caafimaadka in hankeedii himaladeedaba ay ka dhabeyso oo ay ka miro dhaliso Een, waxyaabaha negativeka ee dadka sheegayaanna in ay dhagaha ka xirato ay hore u socoto een, dadkana ay u cadeyso in ay qaldan yihiin gabdhahana ay ka aaminsan yihiin wax qaldan gabdhaha soomaaliyeed ani waxaan dhihi lahaa ugu dambeyn in ay horta garab isiiyaan ay isaacidaan ee, si ay uga soo muuqdaan mujtamaca soomaaliyeed sidoo kale gabar waliba waxaan dhihi lahaa hankaaga iyo riyadaada ka rumeey Waxaa- waxaa ku waanin lahaa gabdhaha sh- kuwa shaqeeya iyo kuwaana shaqeynin iyo kuwa weli ku jira ee, barashada caafimaadka inay karti iyo hufanaan yeeshtaan inay meel kasta kasoo muuqdaan in ayaga garab isi siiyaan waxaa kaleeto ku waaninaa inayna dhegeysanin dadka fikiro qaldan aaminsanaa jiro aaminsan inay dumarka meel kasoo baxeynin inayna fikradahaas ca- cagsi ku noqdaan ee ayaga meel iska soo saaraan oo la arko maanta gabdhihii oo wax qabsanayo ayagoo isgarab taagan ayadoo la dhahayo ee, meeshaan yaa sameeyey waxaan yaa hagaajiyay gabar bulshadana waxay fiiriyaan wixii wax qabto haddii adiga wax fiican iyo wax wanaagsan la imaatid waxay noqonaysaa inaa magac fiican iyo heshid iyo maamuus fiican marka gabdhaha waxaa kula talinaa inay kor isku qaadaan inay weli fursado u bannaan yihiin inay fursadooda iyo jaaniskooda ka faa'iidaystaan eena iska dhaafaan hadallada bannaanka ay ka maqlayaan oo negatifka ah aad ayay u mahadsan yihiin doctoresa iido cabdiraxmaan maxamed doctoresa maryam ibraahim geedi iyo doctoresa nasra cabdulaahi saalax oo barnaamijka marti inoogu ahaa toddobaadkan waxaadna maqasheen qaybta labaad ee waraysigeenna intaa ayaanu ku soo afmeerayaa barnaamijka inta aan ku kulmi doonno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa codka macaan faysal muniir heesta hablaha soomaaliyeed nabadgelyo
hablaha soomaaliyeed baa u hibeeyey sharaf hormuudkii quruxdayo uguwa wada haldhaa uguwa wada haldhaa ee uguwa wada haldhaa uguwa wada haldhaa ee. hablaha soomaaliyeed rabbaa u hibeeyey sharaf hormuudkii quruxdayo uguwa wada haldhaa uguwa wada haldhaa ee uguwa wada haldhaa uguwa wada haldhaa waxaanu haweynoon weliba u hamu qabaa hablaha soomaaliyeed inantaydii ah, inantaydii keeno waxa Soomaaliyeed inanteydii Ah, inanteydii keeno walow waan hayb lahay walow waan hiid ku ahay walow waan obaal jeclahay hablaha soomaaliyeed marunbaan ay marunbaan marunbaan taydii Ah, marunbaan taydii keeni. walow waan hayb lahay walow waan hiid ku ahay walow waan obaal jeclahay hablaha soomaaliyeed marunbaa ay marunbaan marunbaan taydii Ah, marunbaan taydii keeni hablaha soomaaliyeed habdhaqan dhammaanuda ninkii eleantiya ayahoodiyo cawale ayahoodiyo cawale ayahoodiyo cawale ayahoodiyo cawale hablaha soomaaliyeed habdhaqan dhammaanuda ninkii hele hantiya ayahoodiyo cawale ayahoodiyo cawale ayahoodiyo cawale ayahoodiyo cawale ogow hegadaan jacayl marna ma hilmaamaye hablaha soomaaliyeed ayaan hor alle ah, ayaan hor alle jeclahay ogow hegadaan jacayl marna ma hilmaamaye hablaha soomaaliyeed ayaan hor alle ah, ayaan hor alle jeclahay walow waan hayb lahay walow waan hiid ku ahay walow waan hubaal jeclahay hablaha soomaaliyeed marunbaan ay marunbaan marunbaan taydii Ah, marunbaan taydii geeli walow waan hayb lahay walow waan hiid ku ahay walow waan hubaal jeclahay hablaha soomaaliyeed marunbaan ay marunbaan marunbaan taydii Ah, marunbaan taydii geeli walow waan hayb lahay walow waan hiid ku ahay walow waan hubaal jeclahay hablaha soomaaliyeed marunbaan ay marunbaan